aad iyo aad ridwan gabadhan waxaa la oran jiray alexander mashaar waxay tahay gabar wadanka ku laabtay ee ku kortay meeshaas ayayna ka shaqeynaysay bartamihii bishii january aynu soo dhaafnay ayaa wiilkan dhalinyaradaha soomaaliga ahi oo midi wata isaga iyo wiil kale oo sidaa wararku ay sheegayeen dagaal ku dhex maray xarunta dhexdeeda gabadha marka iyada waxay kala celinaysay labadaas wiil nasiib xumana iyada ayaa markii dambe midida dhabarka kaga dhuftay dacwadda dabcan way bilaabatay waxaana soo baxaya in la leeyahay da-diisu way ka weyn tahay shan iyo toban sano jir oo waxaa suuragala inuu siddeed iyo toban sano jiro ama uu ka weyn yahay taasna waxay sabab u noqon kartaa inuu xabsi daa-in uu mutaysto maadaama uu dil geystay arrimahaas maxaad kala socotaa ridwan waa sida u sheegtay horta wiilkan dhalinyaradahi waa wiil soomaaliya waxaana da-diisu ay ahayd markii magalidoonka codsanayay in uu jiro shan iyo toban sano laakiin laanta socdaalka ee waddankan ay qaxootiga qaabisho waxay sheegtay inaa da-diisu aanu ka yarayn sideed iyo toban sano oo halkii markii hore isagao u dhashay ama daad u qornayd bay ahayd inuu dhashay sanadkii labada kun marka waxay way taagan yihiin ma ahan nin daad uu sheegta jira waa uu ka weyn yahay isaga hadda haatan baaritaan xagga caafimaadka ah ayaa ku socda oo waxaa loo gudbiyey dadka xanuunada maskaxda qaba oo halkaas ayaa hadda baaritaankii loo gudbiyey mana u mana uusa soo bixin wax natiija lakiin iyaga waxay isku raacsan yihiin intooda badan inaanu ahayn qof caafimaad qaba marka uu falkaas geysanayay waa gartay maxay arrintan marka saameynah oo ay ku yeelan kartaa dadka magangelya doonka ah ee dalkaasi kusoo kordhayey muddooyinka ugu dambeeya waxaan la soconnaa in ku dhowaad boqol iyo lixdan kun oo qaxooti ah dalkaas ay soo gaadheen marka see looga arkaa dalka sweden dhacdooyinka noocan oo kale ah saameyn sama ku yeelanayaan dadka qaxootiga ah dabcan ridwan horta wiilkan dacwadiisa weli way socotaa dacwadda xereeleya wuxuu codsaday in bishan shan iyo labaatankeeda markale dib loo furo ciqaabtan halkeeda ay ka socoto tadii inta go-aan laga gaarayo laakiin dhacdooyinkan hadeertan waxa uu culays weyn mar kale uu ku keenayaa dadkii nabagelidoonka ahaa ee wadankan kusoo qulqulay oo haddaba qaarkood laji dejiyey xeryo qaxooti oo aan waddankan sweden aan weligeedba ka dhicnin teedhooyin loo dhiso meel xilligan qabow lagu jiro marka waxaad fahmi kartaa culeys aada u fara badan inuu arrintan uu ku keenay ayna badatay maaragta dadkan keliga socodka ah oo nafirkooda dhibaatooyinka ay geysanayaan maalinba waxaad maqlaysaa dhibaatooyin bay geysteen maalinba waxaad maqlaysaa nafirkooda culays baa saaran oo waxaa aada loo gubaa xeryaha qaxootiga hadda lagu hayo iyo guryaha kubeelgaarku la dejiyo ayaa waxaa aada loo qaba siiya dab si aanay meeshaba usii deganaanba marka culayska xataa qaxootiga u saaran ma aha mid aada u sahlan ridwaanow dadka soomaalida gaar ahaan ee ku nool gothenburg oo kale oo adigu aad ka mid tahay ama guud ahaan dalka sweden dhacdooyinka noocan oo kale ah say u arkaan iyaga saameyn gaara ma ku yeelatay kama duwanaan runtii dhacdooyinka kale sida gaarka ha u dhaco laakiin tan iyaga hadda naxdinta ku ayaa waxay tahay ninka falkan geystay inuu yahay nin soomaaliya marka marba haddaad soomaali tahay adigu culayskaagu iyo sumcadoo lagaasii dilaa waa halkeedii waxaan xataa ridwan aan kuugu darayaa sanadkii hor dabeeqadiisii waxaa saas oo kale dukaan laga adeegto mataqaanaa dowlaadka magaalada stockholm wiil elitariana waxa uu ku dilay gabar swedish oo mindi uu ku dilay marka nin kastoo madow iyo qof kastoo dhibaato geysta waad fahmi kartaa culayska ay leedahay iyo sida farta loogu tilmaamayo dadka ajanabiga ah